asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shaacisay in howlgal qorshaysan lagu dilay mid ka mid a xubnaha ugu sareeyay al-shabaab oo maraykanka madaxiisa ay duldhigeen lacag malaayiin dollar ah wiil uu dhalay wadaadka xabsi gurugka magaalada muqdisho xasan daa'ir aweys oo lagu dilay duqeyn diyaaradeeda hooyo sideed caruura dhashay oo mid ka mid ah gaajo iyo haraad ugu geerido deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose maamulka hirshabeelle oo sheegay inay ka go-aantaha dagaalka lagu jiro al-shabaab ee ka socda gobollada dalka wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ciidamada ammaanka iiraan oo lagu soo waramay inay isku dhaceen ardayda jaamacad oo markaasi loo qadariyay dalkaasi ku taal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo isnaa taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha tobnaad ee oktoobar sanadka laba kun labaiyo labaatan oo kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhamaystiran oo idinla socodsiiyo anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud xusen uu farsameynayo faahfaahinta uga dhamaystiranna ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa markaasi ama dowladda soomaaliya ayaa shaacisay in la dilay mid kamid ah xubnihii ugu sariyay al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal qorsheysan ay iska kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibadooda caalamiga ah ay dileen mid kamid a markaasi horjoogayaasha ugu sareeya al-shabaab sida loogu sheegay war-saxaafeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta howlgalkan ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo xaramka ee gobolka jubbada dhexe shalay oo ahayd kooda bishii waa markaasi kooda bishan oktoobar waxaana markaasi lagu dilay cabdulaahi nadiira cabdullaahi nadiir ayaa ahaa madaxa dacwadda ee kooxda al-shabaab waana mid kamid a baaleeriyay kuwooda markaasi ugu khatarta badan ee al-shabaab ayaa lagu yihi qoraalka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta qoraalka ayaa intaasi ku daray cabdulaahi wuxuu horey usoo noqday madaxa shuurada iyo maaliyadda wuxuuna kamid ahaa baaleeriya asaasayaasha kooxda waana shaqsiga ay markaasi al-shabaab u diyaariyeen in uu bedelo markaasi hogaamiyaha oo markaasi al-shabaab ee markaasi bukaanka baaliiri ee lagu magacaabo axmed diiriye sida qoraalka lagu yiri cabdulaahi nadiir ayaa waxaa madaxiisa saarneed lacag waxaana si weyn markaasi u dooneysay dowladda soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga waxaana ugu dambeyntii soo helay baaliiri sirdoonka qaranka soomaaliya nisa sida lagu yiri qoraalka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta cabdulaahi nadiir oo loo yaqaano cabdulaahi yari ayaa waxaa saddex milyan oo dollarka madaxiisa dul saartay dowladda mareykanka wuxuuna aada ugu dhowaa markaasi hogaamiyaashii hore ee al-shabaab kuwada ugu sareeyey sida axmed godone qoraalka madaxiisa la duldhigay markaasi saddex milyan oo lacagta ah waxay dowladda mareykanka ku sheegtay in cabdulaahi uu markaasi adeegsan jiray magacyada markaasi sida cabdulaahi yariiso cubeyd iyo cabdulaahi yare uuna horey usoo noqday madaxa warbaahinta al-shabaab sida markaasi qoraalka lagu shaaciyay dhinaca kalena wiil uu dhalay wadaadka xabsi gurunka ah magaalada muqdisho xasan daahir aweys ayaa markaasi asna duqeyn lagu diray sida markaas warbaahintu ay xaqiijeen islamarkaana warbaahino kala duwanna ay dowladdu ay qeyb ka tahay itbisay wararka aan ka helayno gobolka shabeellaha hoose waxa ay sheegayaan in deegaan ka tirsan gobolkaasi ay ka dhacday duqeyn diyaaradeed oo ay fulisay diyaarad nuuca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano doloniska duqeynta ayaa waxaa la beegsaday ibraahim xasan daahir aweys oo dhalay xasan daahir aweys oo ah wadaadka tobanka sano markaasi ka badan u xiran dowladda federaalka waxaana duqeyntan ee ka dhacday deegaanka ka tirsan ama deegaanka ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dad ayaa ku warmay in ibraahim xasan markaasi la duuqeeyay uu ku sugnaa beer uu lahaa islamarkaana diyaaradda duuqeynta fulisay ay kusoo riday gantaar isagoona durbadiiba goobta ku dhintay ibraahim xasan ma jirto faahfaahin intaas ka badan oo markaasi laga hayo duuqeynta dhacday iyadana sidoo kale ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo taliska ciidamada africa oo ay markaasi uga hadlayaan duuqeynta markaasi wiilka la sheegay inuu dhalay xasan daahir aweys wadaadka xabsi gurug ka ah magaalada muqdisho dhinaca kalena hooyo sideed caruura dhashay oo markaasi waa markaas hooyo sideed caruura dhashay ayaa mid kamid ah sideedaasi caruur gaajo iyo haraad wuxuu u geeriday mid kamid ah deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose garaana duleedka magaalada kismaayo waryahagan nasre wararkaasi kiin xaashi ayaa faahfaahinaysa waqooyiga magaalada kismaayo waxaa ku nool in ka badan toddoba kun oo qoys oo kasoo barakacay abaarihii ka dhacay dalka gaar ahaan gobolada jubbada hoose iyo jubbada dhexe kuwaasi oo isugu jira beeraley iyo xoolodhaqato ku hanti waayey abaarihii is-xigxigay ee ka dhacayay dalka ceel jaalla waxaa ku nool ku dhawaad laba kun iyo saddex boqol oo qoys waa deegaan bannaan oo dhirla-aan islamarkaasina dabeesha iyo dhaxanta ay ka dugsadaan guryo baca ka samaysan barakacyaasha ku nool deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada kismaayo dhibaatada ugu weyn ay haysato waa biyolaan waxaayna biyaha u doontaan deegaanka goobweyn oo qiyaastii soddon daqiiqo ay usii socdaan nimco waxa ay ka mid tahay dadka ku nool ceel jaalle waxayna ahayd beeraley kadib saddex fasal oo aanan waxba usoo geyn waxa ay kasoo hayaantay deegaankeedii gaduuday oo dhaco galbeedka degmada jilib waa hooyo sideed caruur ah mid kamid ah caruurteedii ayaa waxa uu uga soo geeriyooday wadada u dhexeysa deegaanka gaduuday iyo degmada kismaayo sababo la xiriiro macluul iyo xanuuno waxayna ka sheekeysay dhibaatadii nololeeda ay ka dhaxashay abaarta beeraha awrina dabcan beerina abaara kasi biil aana ka dhacda markaasaa darteeda usoo baxo jaruulo iga xanuunsana mate aninku xujuro soo mara darad uu dhaxda iga soo saqayro iga dhintay cinde axmed daahir waxaa galay sadkeedii kolkii abaarta ay ka dhaceysay deegaanka ay ku noolayd waxayna wajahday dhibaatooyin nololeed maalmo uun kadib imaanshaheeda deegaanka ceel jaalle waa ay umushay saddex beri lama dhaqin dhiigeeda sida ay noo sheegtay sababo la xiriiro biyola-aan biyola-aan marka waa ka ciyaalka korkoosaana lagu cudays dhulka waxaa ka kacay bahal oo la dhahay boodo inaad garanaysa mawi oo korkiisa cunugeyga waa kay arag oo korka dhan waa laga cunaya gool xumo waa iska jirtaa firaash la-aan waa iska nahay katiifada ma qabno dan waa iska jira wax dan waa iska jirtaa nawawigaas saaka anig gabar aan dhalaa isdaba marnay salaad gabadhaa keenta ana hadna waan ku noqda hadda anaa hadda keenay
biyo la gadaal ma laga helaa deegaanka waa laga helaa nus doolar waay jirgaanka haa waxaa loo soconaya hal saac waa jiimada geedaha dheer aa arkaysa maxaa si socod soo hal saac kugu qaadani hoy la-aanta haysata dadka barakacyaasha ah ayaa sababtay in falxado sheekh uusan weyne uu wiilkeeda ugu yar ka cuno mas haweeneydan ayaa guriga bacda ka samaysan ku haysta wiilkeeda maadaama ay daawo uga soo weysay isbitaalka guud ee degmada kismaayo oo ay ii sheegtay inay ku haysay ku dhawaad bil baan isku soo marna meeshan dhashay waa maala kareerta iskaga soo socna
meeqa maalin baad ku qaadatay inaa inta ku imaataan ma yaro toban beri camal aan soo socna masaa cunay isaga bil idina isbitaalkan kula jiray dee waxba oo kasii waayo hadda inta maa hadda aan ku hayo isoo sidana isbitaalka maxaa lagaa soo yiri
daawo ma ii siiyeen daawadan haddee waxba fiicma oo kasii waaye
marka laga yimaado sheekooyinka xanuunka badan ee ku dhacay haweenkii aan la hadalnay gudoomiyaha xerada barakacyaasha ceel jaalle sheekhiisan weyne waxa uu ku baaqayaa in barakacyaasha laga caawiyo dhanka nolosha wallaahi dadkan dhibaato badan bay qabaan dhibaatada koowaad oo hadda waxay ku jiraan waa waxan bacdan waaye dhul socod wuxuu qaninay kolley shan iyo toban qof camal oo canugan oo kale ah oon aniga daaweyni qaarkood way wayba dhinteenbo qaarna waa waa waxna arkaysaan bil buu hadda qabaa canugan iyo wax lamid waaye marka baraka waa hoyla-aan iyo dhibaato gogol-aan midda kale waxaa waaye oon wax la dhahayaa jiraa saacadda bil had biyo ma helin dadkan
maamulka jubbaland iyo hay-adaha gargaarka ah ayaa dhowr jeer raashin gaarsiiyey hase ahaatee ma ahan mid baahidooda dabooshay kiin xasan bilan miiriya kismaayo
maamul goboleedka hirshabeellena waxa ay sheegeen inay ka go-antay dagaalka loogula jiro al-shabaab muuse salaad waa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maamulkaas hirshabeelle wuxuu markaasi sheegay inay ka go-an tahay dagaalka lagula jira al-shabaab ayna sii wadi doonaan oo iminka ka socda meelo badan oo kamid ah maamul goboleedkaas hirshabeelle ee hiiraan oo markaas kamid ah meesha ugu weyn dagaalkaas uu ka qarxa islamarkaana udhexeeya al-shabaab iyo dadka deegaanka oo markaasi kaashanaya ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaana dagaalo khasaaro kala duwan dhaliyay halkaas kula jira ciidana weli dagaaladu ay socdaan gobolada dalkan ay ka socdaan wasiirka oo markaasi kusugan magaalada muqdisho oo ka qaybgalaya kulan ah ka dhacay muqdisho ayaa hadalkaa ka jeediyey inay diyaar u yihiin ayna guuleysanayaan siduu halku dhigay runtii waxaan ka mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran oo wakhtiga kulul naloo ku sameeyey garoonka diyaaradaha ee bulabarde haddii aan kaftan yar ku bilaabo waxaan isleeyahay ogow ninka odaga ahoo karoo raaha carabka ugu badnaay sababtan waxaan u sababaynaa degmadaan u ka dalacay oo wasiirnimada uga dalacay marka aniga laftiiduna ma fogeyne dalabad siyaan ka dalacay marka maalintiidaan jallasi qaadan doonaa haddii alla idin carab kugu badnaan doonaa Eh, intaas haddaan ka fatan gurud dulmeyga raalli ahaada Eh, runtii safarkeennu eh, waa waa waa waa kooban yahay Eh, dalka soomaaliya dhammaantiis iyo hirshabeelle iyo hiiraan oo hoggaan u ah Eh, waxaa hadda socdo hal opshinaa ka furan opshinkaasi waa waa waa waa dagaal Eh, runtii asigaasaan dhiirigelinaynaa Eh, sida hore loo sheegane muddo bil iyo abaf ka hor ahaan magaalada beledweyne ka degnay dagaalkaas dhiirigelinay garab istaagnay furumaha aan tagnay Eh, cadowgiina laga xoreeyey goobihii dhammaan ujeeddooyinku inta yani baleen yani eega ahay ama fayskii koowaad runtii arrintaas waa arrin guulay ahayd Een, maantay safarkeenna labaad een, halkaas waxaa ka dhaqan gashay aayad qur-aan oo ah een, in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim ilaahay qoom ma bedelo ama yacni een, had- ilaa ay iyagu iska beddelaan Een, dadkaasu maalintaas waxay go'aansadeen inay iska dulqaadaan heeryadii foosha xumeed oo maalin walba maalinta ka dambayso yacni ninqaradkooda iyo wadareedkooda meesha isugu yimaadeen yacni dadkii lagu gumaadaya ayaddaasi qayb ka midu waa dhaqan gashay
muuse saraad wasiirka gaadiidka ee dowlada hawda maamul goboleed hirshabelle ayuu kaasi ahaa halka warkaasi aad kala socotaan waraadi hadalsana magaalada muqdisho qaaratan dhegeystahay ciidamada ammaanka ee iiraan ayaa lagu soo waramayay in ay isku dhaceen ardayda jaamacad aada loo qadiriyo oo dalkaasi ku taala xilli ay weli ay socdaan dibadbaxda loogu soo horjeeday dowladda dalkaasi iiraan oo kan ah in markaasi shararka ama markaa ay xirtaan haweenka dalkaas ku nool oo dhowaan halkaa gabar ay ciidamada booliiska ay toogteen taa oo kaleto dibadbaxyo waaweyn oo dowladda looga soo horjeedo islamarkaana haweenka dalkaas ku noolna ay timaha ay xiranayeen islamarkaana la arkayay sawirada ay markaasi muuqaalada baraha bulshada lagu baahinayo dowladda dalkaas iran ayaana si weyn arrintaas ugu soo horjeeda dibadbaxyada iyadoona ugu baaqeysa dadka shacabka inay isjidaan oo isxakamiyaan ciidamada ammaankana loogu baaqay in ay markaasi wax rasaasa aysan u adeegsan karin dibadbaxayaasha maadaama dowladda ay aada ugu kacsan yihiin warkiis waxniman waa naga intaad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeystaaya cidowsa waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com waad ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararka adla haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel